kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka oo aan toddobaadkan ku eegayno tartanka doorashada guddoomiyaha cusub ee midowda afrika barnaamijka waxaa marti inoogu ah maxamed cali biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan magaalada muqdisho ugu horraynaba waxaan weydiiyey bal inuu faahfaahin naga siiyo tartanka guddoomiyaha midowda afrika iyo wararkii u dambeeyey ee la xidhiidha indhaha ayaa kusii jeeda shirka madaxda wadamada afrika ee ka dhacaya magaalada addis ababa ee kaasoo lagu dooranayo guddoomiyaha ururka iyo weliba ku-xigeenkiisa dabcan waxaa jira ajandayaal kale oo iyana muhiim ah oo la filayo inay madaxdu ka wada hadlaan laakiin waxyaabaha muhiimka isaguna leh aada isha loogu wada hayo waxaa ka mid a in la doorto guddoomiyaha cusub ee ururka hogaamin doona dabcan waxaa jira wadamo saddexaho iyagu ku tartamaya inay maxay tahay iyagu hogaanka u qabtaan dowrkan midowda africa inay madaxda ka noqdaan dhinaca kale marka laga eegana doorashada sanadkan marka la eego habraacyada waxbaa laga bedelay sida muuqata murashaxa guddoomiyaha sanadkan waxaa loo qoondeeyey in laga doorto bariga africa halka ku-xigeenkiisana laga dooranayo waqooyiga africa marka qaabab noocaasa ayaa jira oo wax laga bedelay wararkii u dambeeyeyna waxay sheegayaan in murashaxiinta iyo weliba dowladaha ay kasoo jeedaani labaduba ay aada iyo aada maxay hatay u wadaan olole ku aadan sida iyagu guusha u raaci lahayd marka waa shirkaa muhiimka waa shirkaa lagu dooranayo ninkii hogaamin lahaa ururka ugu weyn midowda africa waxaana la filayaa tartankaas inuu noqdo mid maxay hatay adag lama saadaalin karo cidda maxay haytay guushu raacayso ilaa iyo maxay tay natiijadu dhammaato laakiin waa mid muhiimadiisa leh maxamed bal waxaad faahfaahin kooban naga siisaa musharaxiinta ugu cadcad tartanka iyo barnaamijyada ay kala wataan murashaxiinta ku tartamaya waa saddex murashax oo ka kala socda wadamada kenya waxaa ka socda rugacdaaga dhinaca siyaasadda royla odinga oo isagu soo noqday maxay tay ra-iisul wasaare midda kale waa siyaasi weyn oo maxay tay dalka muddo dheer siyaasadda kusoo jiray isna waxaa tartamaya ninka ugu sarreeya diblomaasiyadda jabuuti maxamuud cali yuusuf oo ah wasiirka arrimaha dibadda dalka jabuuti ayaa isna murashaxa aada u cadcada murashaxa kale saddexaadna waa risher oo isna ka socda madagascar marka tartankan ugu weyne waxaa la filayaa inuu dhex maro labada murashax ee ka kala socda jabuuti iyo maxay ahayte kenya marka laga hadlayo arinta kenya murashaxa ay wadato warbaahinta kenya waxay sheegayaan in madaxweynaha dalkaasi ruutu uu dadaal badan ku bixiyey sidii maxay te loo taageeri lahaa in maxay haytay uu raila odinga uu ku guuleysto ololaha muddo dheer bay kenya waday oo maxay tay ka shaqaynaysay galaangal badanna way u samaysay horeyna waxay u sheegeen kenyaanku inay haystaan codadka marka la eegayo ilaa iyo sideed iyo labaatan cod ama wadan oo marka la tiriyo wadamada qaaradda africa sideed iyo afartan inay haystaan kamida sideed iyo labaatan kamida inay haystaan ayay sheegeen waxaana laga rabaa murashaxa wareega koobaad kusoo baxaya inuu helo ilaa iyo saddex iyo soddon cod marka kenya marka la eego waa siyaasigaa weyn aynu soo sheegnay ee muddada dheer ee kenya ee siyaasadeeda kusoo jiray oo isagu marar badan maxay haytay isku dayey inuu u tartamo inuu madaxweyne waddanka ka noqdo laakiin aanay maxay haytay nasiibku raacin wuxuu la tartamay kibaki madaxweynihii la odhan jiray sidoo kale maxay haytay madaxweynihii kale ee kenyatta ayuu la tartamay waxaa kaloo la tartamay madaxweynahan iminka u dambeeyey ee maxay haytay marka waa waa nin weyn oo maxay haytay siyaasadana kenyana number weyn ka ciyaara dad badan ay taageeraan muddo dheer siyaasadda kusoo jiray marka marka dhinac laga eego malaha isaga laftiisu iminka waxaad moodaa malaha inuu quus malaha ka taagan yahay inuu mar kale sii hunguriyeeyo inuu siyaasadda kenya maxay haytay uu meel malaha ka cidhiiryado sidaa darteed ayaa malaha u muuqdaa in meesha ugu maxay haytay uu maxay haytay cadhaburburka iyo maxay ay tahay guuldarrooyinka malaha oo xoogaa kaga nasanaya inay tahay inuu u tartamo golaha midooda africa dhinaca kale marka laga eegana kenya lafteeda iyo dowladda waxaa laga yaabaa iyaga laftoodu malaha inay dan u arkaan in ay maxay ahatay halkaa u riixan maadaama uu maxay ahatay ninkani mucaarad weyn yahay siyaasadda malaha gudaha laga yaro fogeeyo xagga africa kursigeeda loo yaro riixo si looga yaro nasto saameynta gudaha waayo taageerayaal badan buu leeyahay oo marar badan mudaharaada marka iyaga laftooda inay danahooda xaggaa ka arkeen baa laga yaabaa marka labadii danood inay maxay tahay iyagu isku tolmeen isagana uu arkay malaha rajo badan oo dambe inaanu ka lahayn inuu kursiga ku guuleysto ruutu oo isagu weli carcartii qaba oo mar labaad dee doonayo inuu maxay tahay soo noqdo laga yaabo inuu halkaa ku arkay marka kenya culeyskeedii o dhan halkaasi isugu geysay diblomaasiyadeedi halkaasi isugu geysay dhaqaalaheedi halkaasi isugu geysay marka waxaa la eegi doonaa bal maxay ahatay kenya iyo iyo murashaxeeda odinga maxay ahatay inay guushaa hantaan iyo in kale laakiin dadaal badan oo muddo dheer socday bay imika wadeen dhinaca kale marka laga eegayo murashaxa jabuuti wasiirka arrimaha dibadda ayuu ahaa ilaa iyo labadii kun iyo shantii waa nin diblomaasi maxay tahay sare ah wuxuu isna sida la sheegaya taageera weyn ka haystaa madaxweynaha jabuuti cumar geele waxaa kale uu taageero ka haystaa wadamada carabta ee africa kamid ah iyo sidoo kale kuwa islaamka ee africa ku jira iyo weliba kooxdan faransiiska luuqadda faransiiska ku hadasha xogaha jabuuti ka imanayaana waxay sheegayaan ilaa iyo afartan cod ama dowladood inay haystaan wax la huba ma aha laakiin waxaa la filayaa uun in ay maxay tu tartanku u noqdo mid adag jabuutina culeyskeeda halkaasay duldhigtay madaxweyne geelle iyo maxay tay dowladda jabuutina galaangal xoogle ayay iyaguna ku jiraan ninkanna waa nin runtii diblomaasi weyn ahoo maxay tahay reer jabuutiya marka waxaa la eegi doonaa bal maxay haytay heerka isna uu diblomaasiyadiisa iyo dowladda jabuuti galaangalkeedu halka ay gaadhsiiyaan labada dhinacba dadaal badan bay wadaan waxaan u malaynayaa murashaxa ugu hadalhaynta yar inuu yahay kan ka socda madagaskar ama aan idhaahdo xagga codadka ugu yar inuu yahay marka halkaasay baxashu u ciiraysaa labadaa dhinac bay u ciiraysaa waxaana la arki doonaa cidda ay maxay tahay guusha ay raacdo raila odinga iyo maxay tahay maxamuud cali yuusuf wasiirka arrimaha dibadda ee dalka jabuuti ugu dambayntii maxay yihiin waxyaabaha aad isleedahay way ugu waawen yihiin ee horyaalla gudoomiyaha cusub ee la filayo in lasoo doorto waxaa horyaalla waxyaabo badan oo maxay ahatay qaaradda ku xeeran waxaa horyaalla colaadaha qaaradda hulaaqay ee muddada dheer ka soconayay waxaa horyaalla maxay ahatay wax ka qabashada dhinaca dhaqaalaha waxaa horyaalla dhibaatooyinka dhinaca cimilada ee maxay ahatay qaaradda aafeeyey beryihii u dambeeyey waxaa horyaallay dhinaca amniga oo ah waxyaabaha ugu muhiimsan qaaraddan oo ah qaarad colaadi daashatay oo meel kasta uu dab ka hurayo sidii loo abbaari lahaa inkasta oo aan lagu aqoonin maxay haytay habab wax ku ool ah oo lagu dawoonayo dhibaatooyinka qaaradda dhexdeeda ah oo maxay haytay iyagu la odhan karo waxbaa lagaga qabtay haddana waxyaabahaasoo dhami waxyaabaha mudnaanta u leh marka la eego africa dhaqaalo xumida ka jirta iyo sida loola tacaalayo marka la eegayo dib u habeynta ururkan laftiisa iyo maxay haytay sidii looga dhigi lahaa mid maxay ahatay waxtar leh oo qaaradda iyo dadkeedaba wax u qabta marka la doonayo in la eego sida maxay ahatay halisaha qaaradda kusoo wajahan iyo sida looga hortegayo marka la eegayo barwaaqa sooranka qaaradda iyo sida loo gaadhsiinayo dhaqaalaha waxaasoo dhami waa waxyaabo horyaala maxay ahatay laakiin waxyaabaha ugu daran waxa weeyaan dhinaca xasaradaha sida ay africa ula tacaamulayso qaaradda adduunka intiisa kale waxay ka sameynayso waxyaabihii u dambeeyey qaaradda dhinaca matalan baa kaga imanaya dibadaha maxay atay hanjabaadaha trump oo kale iyo dhaqaalaha qaaradda uu yidhi waa ka goosanaya iyo waxyaabahaasoo dhami waa caqabado la doonayo in xal loo helo qofka halkaa mas-uulka ka noqdaana maxay hatay ay waajib ku tahay inuu maxay hatay uu la yimaado farsamo iyo maxay hatay maxay haytay caqli iyo karti iyo aqoon iyo hufnaan uu arrimaha ku maareyn karayo qaaradan oo ah qaarad dihan laakiin khayraadkeedana maxay haytay wadamo shisheeye inta badan ay ka faa'iidaystaan qaarad ah iminka qaarad loosoo kala loosoo tartamayo oo hadday tahay maraykan inkastuu hadda mudnaantii iminka uu ka saaray trump iyo china iyo japan iyo wadamada kale ee sida carabta o kalea marka muhiimadaas oo dhan iyo waxyaabahaas oo dhan baa horyaala sidii loo maarayn lahaa iyo sidii wax looga qaban lahaa marka maaha wax wax sahlan ma aha ururkana saan soo sheegnay waa urur fac weyn laakiin waxtarkiisu aanu fac weyneyn marka waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabaha muhiimka ula qofka qabanaya jagadan ee horyaala loogana baahan yahay inuu wax ka qabto intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii martida mikrofoonka tan iyo kulanti dambe waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgeliya